الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا alkolley waxaa jirta malaha horta yar nushadan loo badan yaha a haysataan intiina badani a haysataan daarusalaam laguma madbaceeyey xaggan hawaamishta ay dhiganayso waxaa meesha muuqata kolley yar akhdaabaa jirta ama isriix xagga tasalsulka oo kale ay siriixayso ayaa jirta oo waxaa laga yaabaa safxadan dee raqamka koowaad uu qortay raqamka koowaad ee uu qoranayo safxada haamishkeeda inuu ama safxadii hore raqamkeedii iyo xadiidkii kuba sugnaa markaa safxada axaadiida uu takhriijinayana u kaba bilaabmayso un waxa weeyaan raqamka labaad oo raqamka labaad inuu kow noqday ahayd ka kalena uu xagga kale u guuro bar taasaa jirto adigu raqam siriix ayaa jirto kolley aada moodo inay taasi yar socoto casharkii shalaytana ama cashar wuxuu a halkii xadiidkii laysa almu'minu biاطacaani wala اlacani wala اlfaaxish wala اlbadi xadiidkaas oo mar horena aan soo marray waxaa sanadkiisa dhacan ee u hagaagsanyahy de kolley waa sidaan aqriyeyna laakiin idinkaa meel can اlacmash can abi hurayrata meel dhacday can calqamata can cabdillaahi abu hurayrana waa dhacdaa kol kol saxaabi taabici ka warinayo taabicigaasna saxaabi kale ka warinayo axaadiis waxoogaayoo sidaasoo jirtaa way jirtaa bal xaafid ibnu xajar baaba ururiyo dee risaalo gaarana ama juz gaarana kuba leh laakiin halkani taas maahee sawaabku waxa weeye sidan anigu baan markaa aqriyayey waa canilacmashi can ibraahima waa xadiidka saddex boqol labiyo soddon lakiin idinka saddexiyo soddon buu noqonaya kolley waa can ilacmashi can ibraahima can calqamati can abi hurayrata maaha oo dee kolley qolooyinkii hore u saxday carabkayga markaa hore u baraarugay mooyaane cidda kale ha saxato oo abu hurayra meesha ma jiro waa ibraahim unakhaciba calqamo ka warinaya calqamana cabdillah bn mascuud anigana waa iu saxan yahay xataa idinka halkaa xadiidka ka horeeya ayaa waxa uu haamishka qortay sabaqa takhriiju ka sabaqa takhriiju ahina waa isaga waa kan weeye ka ka horeeya mae waa safxada ka horeysa wixii uu kuba sheegay ayaa takhriij u ahay cibaaradaa sabaqa takhriijuna isagay u tahay oo raqamkan dee koowaad inuu noqdo ama raqamka labaad inuu noqdo ahayde bal kolley laakiin la socdo un isriixaasaa jira oo waxaa la arkaa halkaa uu raqamka koowaad qoraya oo raqamkii labaad raqamkaa koowaad uu qortayna waa safxadii ka horeysay xadiidkeedii ayuunbu markaa u noqonaya takhriijkiisii noqonaya xadiidkii adigu kaas buu takhriijkiisii noqonaya baabun yuxsaa fii wujuuhi اlmadaaxiina tamaaduxii baa inoo socday oo iyo dee ammaantii adigu bal iyo wixii kuba sugnaayo mafaasid iyo umuuro sidaasa ama axaadiisii jaanibkaasa inoo socotay wuxuu markaa uu yidhi baabun hada baabun yuxsaa waxaa lagu saydhayaa lagu daadinaya ciid fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan ee ruux de had iyo goor ruuxii ammaanaya dee ammaantaasna mujaasafo kadib bay la gelaysaayo mujaasafay la gelaysaayo kol kol wuxuu muujisanayaa taqdiir iyo ama jacayl ruuxan uu hayoon jirin oo afka una iyo waxyaalo dee ruuxii kalena dhibta kaley u leedahay cujbigan iyo isla weyniya waxyaalaha gasho oo hadalka intuu aada uguba farxo islaba weynaado oo kaleo naftiisu cajab geliso waxyaalahaasa labadii dhinacba mafaasid baa jirta haddaba waxaa lagu daadinayaa kuwa iyagu madaaxinta wujuuda waa kuwa wax ammaanaya maha kii la ammaanayay waa kuwan ammaanta badan wejiyadooda cid lagu saydhaya bal xadiidkaan arki doonaa waxaa macnihiisu yahay xadaثna عaliي بن cabdاللaahi qala xadaثna cabdالرaحmaan بn mahdiyi qala xadaثna سufyaan بn saعيidi can xabيib bn abi haabit can mujaahidi can abi macmari qaala anahu qaal weli maxamedii nagamay hadhin oo way la socotaa maxameddaasna waa saa waa musanifkii kitaabkan lahaa waa imaamkii amiir الmؤminiina fi xadiiث bukhaarي weeye markaa waan iskaga boodayaa ee sheekhiisii cali bnu madini un baaban ka bilaabay xagga sanadkana waa dad aynu soo wada aragnay sufyaan ibnu saciidkan uu idiin qortayna waa sufyaan thawri oo aabihii isagaa dee sufyaan ibnu saciid ibnu masruuqo bal aabihiiba dee kitaabkana riwaaye oo ku leeyahay rijaalu saxiixaynna weeye ama rijaalu sita saciid ibnu masruuqe waxa wey abumacmarkan sanadka inoogu sugan ee kunyadii uu inoo dhigtayna walow dhowr abumacmar ay jiraan laakiin isla dabaqaanay ahayne ninkan waa nin taabiciya oo taabici weyna oo cabdullaahi ibnu sakhbarata la idhaah cabdullaahi ibnu sakhbarata alasdi waayo abumacmaro kaleo laakiin meel horaa gelayo sanadka xagga hore ka galaa jirta oo kitaabka ama dee rijaashan markaa kutubta inoogu soo noqnoqota ninkan abumacmar cabdullaahi ibnu sakhbarata la yidhaah waa nin reer asdiya kunyadiisna waa abumacmar waa nin reer kunfa oo hiqo ah oo taabiciintii waaweyneyd kaba mida ama dabaqadii koobaad ee xagga taabiciinta dee saxaabada dadkii raacay un ayuu ku xigay ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi abumacmar qaala qaama waxa kacay rajulu nin baa kacay nin baa istaagay ninkaasoo yusnii ammaanaya calaa amiirin waa amiir min alumaraa'i waa nin madaxa oo madaxdii kaba mida waa joogaano ninkii madaxda ahaa ayuu istaagay isagoo ammaanaya taas buu kacay kolley amiirkaasna sida saxiixa muslim inoogu sugan xadiidku saxiixa muslim buu inooguba sugan yahaye waa amiiru lmu'miniina cuhmaan ibnu cafaan weeye amiirka la ammaanayey hodee waa ammaan ehel waa u ahaa ee waa amiiru lmu'miniina cuhmaan ibnu cafaan صaxiixa muslim ayuu xadiid ku sugan yaho saasna ay inooguba sugantay sanadka fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay almiqdaadu miqdaad ibnu camrin ama miqdaad ibnu laswad siduu kuba shuhroobay saxaabigaasi yaxsi inuu saydhayo oo ku daadinayo fii wejihi wejigiisii aturaaba ciid waa fii weji maha fii weji lamiir maaha waa fii wajhi hada arajul aladii kaana yuhni waa kan madaaxa waa kan wax ammaanayey ayuu intuu ciid qaaday ayuu saa wejigiisii ugu daadiyey wa qaala waxaanu yidhi de waaba dee markii la weydiiyey arrinkan amaranaa wuxuuna amray rasuulu ullaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay an naxsiya kolley waxa weeyaan in baa malaa idintaa le dee mana noqonayse waa an weeye in shardiya maha waa antii masteriyada ahayde ficilka nasbinaysay in mahay waa an wey amaranaa wuxuuna amray rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay an naxsiya inaan saydhno oon daadino oo fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan wejiyadooda aturaaba ciid aan kuba daadino oo inaan ciid saa rasuulka ilaahay baan amray kuwa madaaxiinta waa sajrin ficilkan lagaba sajrinayo oo laga joojinayo inaan wejiyadooda aan kuba saydhno ku daadino intaan u qaadno ciida ciid ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayna amray balxadiid labaad oo la macnaa ayaa inoo dambeeya labadooda marun baan sila wada eegaynaa waana se aan sheegay xadiidkan saxiixa muslim ida aymo kalena way la wariyeen oo asxaabu sunan dee ay kaba mid yihiinna way la wariyeen kolleyna waa kitaabka dhammaadkiisa ayuu xadiidkan ama dee umuurahan iyo kuwa kalen soo marnay ammaanta iyo wixii kuba tacalluqsanaa xadiidkii abu muusa alashcari iyo casharkii shalay inooguba jira iyo halkaasay kitaabka kaga sugan yihiin xadaثna muسى بن iسmاعيiل qال xadaثna حmاad عan عalي بن الحkم عan cضاء بن أbي رباح أن رaجuلا kana ymdح رaجuلا عinda بن cمر waa qiso kale cضا بن عalي بن الحkم kan cضاء بن أbي رباح ka warinayaana waa nin taabiciintii yaryarayd ama kuwii ugu dambeeyey taabiciinta kamidoo hiqa ah oo waxaaba de adugu kunyadiisana abulxakam baa la yidhaha magaca abiya kunyadiisa islaam mid oo nin reer basre ah oo cali ibn alxakam albunani abulxakam albasri ayaa cada bn abi rabax kaba warinayo wuxuu yihi cada ana rajula nin baa kaana ahaa yamdaxu mid ammaana rajula nin nin kaluu ammaanayey cinda bni cumara cabdullaahi bni cumar agtiis waa cabdullaahi ibnu cumar agtiisa isagoo jooga ayuu nin kala ammaanay fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay ibnu cumara ina cumar waa sidii miqdaad yeelay yaxsuu inuu saydhayo aturaaba ciida naxw fiihi afkiisa xaggii waa wejigiisii de fiihi macnaa waa famihi waa ninkii maadixa ahaa waxa weeyaan ama musliga ahaa wejigiisa iyo afkiisau ciid saa uguba saydhay ama uu bilaababa inuu ku saydho eeg markii hore xadiidkan ee aynu soo maray xadiidkii miqdaad amaranaa rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam an naxsiya iyo dee ficilkiisiina fajacala اlmiqdaadu yaxsi fii wajhi turaaba halkana maxaa inoogu sugan fajacala bnu cumara halkii fajacala yaxsu tii horena yaxsi bay ahayd macnaha ficilkan ayaa wuxuu ku yimaadaa labada luqada carbeed labada wejba wow iyo y labadaba waa ku dhammaadaa kolley afcaal badan baana jirto luqada carbeed oo afcaasha naaqiska ah oo labada wejba ku soo aroortay wow iyo ya ku soo aroortay markaa san oo kale bal markay maadiga yihiin isbeddel ma jirto lama muuqanayo xasaaba mid kastaa noqonaya laakiin markay sanoo mudaaric noqoto dee kii waawiga ahna yaxsuu buu noqon sida kan aan hayno haddii uu yaa yahayna yaxsi buu noqon labada wejna ficilka way ku banaanyihin way ku yihin bal waxaan leenahay waa majmuuco afcaala oo ibnu malikin saaxib alalfiya kolley waa ururiyey dee odee kutubta luqadaba way kuba urursan yihiin ba e laakiin uu nadmiyey nadmi waxoogaa ayo malaa toddobaataneeye beyd kuba dhow adugu waa nadmiha meelaha kuba dhow oo uu umuurahan kaga hadlo ka bilaabo qul in nasabta cazawtuhu wacazaytuhu wakanawtu axmeda kunyata wakanaytu marka markuu halkan soo gaadhay ficilkeennana ka hadlaya ayaa wuxuu idha axu ka xasiyi turbi qul bihima macan manaa axuna waa wejkan imakaanayna ibnu cumar kii lafdiga miqdaadna waa ka xasiyi turbi xasi qul bihima macan labadaba waa wax ku wada jaa-ise dhaho kale waa manduumo ibnu malikle iyo suyuudi dhammaanteed uu kusoo wada arooriyo kitaabkiisan almusir ee culumta luqada uu kagaba hadlo dee meelo kalena kuba sugan taas kolley kitaabkan majmuuc lmutuuna iyadana waa manduumo way ku jirtaa waxaa la arkaa laba beydo yar xamdiya noqonayay manduumadan ama majmuuc lmutuun waxaa ku jira la dheer tahay suyuudi wuxuu soo arooriye bal aduugtan waxaa uga jeeda waa afcaal badan oo kolley muhim ah ee labada wejna ku yimaada marka labadan wejba waa sawaab un midna laxni ma aho markii hore dee yaxsi baa la yidhi imika halkan maxaa loo yidhi yaxsu lama odhanayo labada wej baa ficilkan ku wada banaan wow iyo y labadaba ay ku banaan waana afcaal badan oo haddii iyaga la tiriyana kolley dee ay casharaad noqonayaan luqada carbeed ayuu bal matalan taas yahay oo barhkoodna dee axaadiista sideedii ay ugu yimaadaan labadii xaalaba ay ku wada yimaadaan wuxuu yihi markaa ibnu cumar baa yaxsu turaaba naxwa fiihi ay naxwa fami wa qaala waxaanu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi idaa ra'aytum haddaa aragtaan almadaaxiina kuwa ammaanta badan a aragtaan ee waa kuwii ammaanta badnaa faxsuu ku daadiya waa rafcan wowgii baa inoo socota fii wujuuhihim wujiyadooda aturaaba ciid saa ugu saydha labada xadiid dee kaa horena muslim baa wariyey kan kale aimo ibnu xibbaan iyo ay kaba mid yihiin baa wariyey kollay nuskhada haysaana waxaan arkayaa isagoo muslimkan dambena u tiiriyey dee xagga horey raacaysa oo raqamka saddex kun iyo kow kaba dhigay laakiin taasi waa xadiidkii abu muusa alashcari iyo xadiidka ibnu cumar muslim aslan kuma sugno kan waa abu muusa alashcari xadiidkiisi aynu shalay soo maray bal matalan weliba usradiisuna ay wada warinaysay ama ay kuba jirtay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u yihi halagtum aw qadactum dahra rajul ayaa raqam kaa leh oo muslim halkaa uu kuba wariyey lakiin waa xadiid inoo sugan oo dee aimo kaleba ay wariyeen ibnu xibbaan iyo kaa horena shaahiduba ah bal markaa waxa weeye oo xadiidka ta inoogu sugan horta labada xadiidba sajrin la iska sajrinayo waa ammaantan ama badsi la ammaan la ammaantan dee kolley fasaadka aynu soo marnay kaba dhalanayo ruuxii maadixaana waa ugu sugan yahay oo isagii been buu sheegayaayo kolkol waxaan qarso u qarsoon wax ka duwan buu la imanayaayo ruuxani hadduu xataa waxnaa gan lahaaba waa ku mujaasafa iyo musaayadaad baa ku sugan dee beeni imanayso kan kalena dee halaagan iyo qadci taa uu rasuulka ilaahay halaag iyo qadcu cunuqi rajul iyo kaba cabiray ayaa ruuxii kalena uguba sugan oo labadii dhinacba fasaad baa uguba sugan bal haddaba mancin la iska mancinayo laiska sajrinaya u inooguba sugan yahay xagga ciidan lagu saadhay lagu saydhayan dee waxaan aragnaa labadan saxaabi xadiidkii daahirkiisa ay ku xambaareen oo ah in ficilkan lala yimaado miqdaad waa kaa cusmaan ibnu cafaanna meesha kamuu dheerayn bal isagaaba yidhi maxaa waa maxaa dhacay iyo ibnu cumar iyo daahirkii bay kuba xambaareen bal dee waaba tan kuba xambaarayno oo dee saa saxaabadaasi ay kaba fahmeen in la yidhaaho waaba tan baa maqsuudku looga jeedaa culimada qaarkood baa ka dhigay in waxaa looga jeedaa ciidan inay tahay alkhaybatu walxirmaan kolley ruuxan in ammaanta la imanaya badan iyagoo damac iyo waxyaalo iyo waxdoon baa kuba jiray inaan kii maadixa ahaa ee ammaanta caynkaasi la imanayay waxba la siin oo laga dhigo mid hungoobay oo dee taas oo kale oo waxay idhaahaan dee bifiihi turaabu baa luqada carbeed ay soo naqliyaan oo waa ujeeddadu markay khaybo iyo xirmaan kaba hadlayaan bal taasba weeye bal umuuro kalena way jiraan oo ay kuba fasireen laakiin dee san saxaabadii daahirkii bay ku xambaareen saasay kuba fasireen oo bal waa iyada ta iyadan imika halkan daahirkii dee macaani kale oo de dhowr oo dee taasi ay kaba mid tahay oo culimmadu halkan ay ishaaraanna way jirtaa kolleyna dee ruux imika la madaaxiinna waa ruux de ka caado yeeshay oo waxaan kuba dhaqmoo badsaday ayuu yahay marka ruuxa caynkaasa oo dhici karta in damac iyo takasubna uu kuba jiro dee labadii arrimoodba dee taa yeela dee waxna ha siinina weeyaanoo ha hungoobo oo khayba iyo xirmaanna la kulan siiye bal ciidda kuba saydho ficilkan baan toosnayn wey waxaanu la imanayaan toosnayn markaa waa sarjintaa laiskaba sajrinayo xadaan xadaثna muسى qال xadaثna abu cawاnةa عan abi bشr عan cabdاللahi بn shaقيq عan رajاء بn abi رajاء عan mxjan الأslamiي qala رajاء أqblt maعa mxjan ذata yوم muسى muسى بn sacيd تbudaki waa sheekhadan bukhaarigan kitaabkan ku arkayna ragga ugu badan marka la eego xagga riwaayaadka isagiyo mحamed iبn الsalaam iyo qolooyinkaasi horta waa dee balmala labadooda ugu sii badan weliba abu cawaanana wadax ibn cabdillaahi lyashkuri horeynu usoo maray abu bishrinna waxa weeye waa bayaan ibnu bishrin maanta ma aha jacfar ibn abi waxshe isaga dee ninkan abu cawaana kaba wariyo waa nin sikaaru taabiciin oo hiqo oo itqaan badan oo bayaan ibnu bishrin alaxmasi la yidhaha abu bishrin waxaa adigu meeshii cusub cabdillahi bn shaqiiq alcuqayrina isna horeynu usoo maray waxaa cusub un saxaabiga iyo ninkan kale taabiciga walow cabdullaahi bnu shaqiiq iyo abu bishrin ba ay taabiciintii ka mid yihiin waa rajaa ibna abi rajaa waa nin reer basraa xaafid bnu xajarna uu maqbuul kaba cabiro kolley raabicana uu kaba dhigo ama atbaacu taabiciintii raggoodii yaryaraa un walow dabaqa ay kaba dambayso xadiidkan keliya ayuu kitaabkeennan ku leeyahay bal marka la eego kutubtan kale adigu marka la eego usuusha ah iyo wixii usuusha soo raacay mu'alifiintan usuusha ama umuhaadku ay leeyihiinna kitaabkeennan ahayna inuu kaga sugan yahay macnaa bukhaari baa kitaabkan aladabulmufrad wax kaga wariyey cijri iyo ibnu xibbaan oo kale way tawhiiqiyaan walow xaggaa tawhiiqa labadoodaba yar tasaahul ay kuba sheegaan bal way tawhiiqiyaan labadooduba waa hiqa yidhaahaane waxaan leenahay xadiidkan oo keliyu kitaabkeennan ku leeyahay kitaabkeennan un baanu riwaayo ku leeyahay marka la eego kutubtan ee matalan ama ha noqoto labada saxiix iyo sunantii oo kale iyo dikri kuma laha ama riwaayo kuma laha ninkan rajaa ibn abi rajaa mixjanku waa adigu saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaa mida bal waa dadkii hore u islaamay oo waxaa la arkaa hijrada bilowyadeediiba waayo dariiqay degayaan waa dariiqii hijrada buraydat ibn alaslam iyoba isla reer ahaayeen waxaabay barhkood yidhahan dee waqtiyada burayda uu islaamay rasuulka ilaahay dariiqiisi intii uu dhexe socday markii uu laba kulmay baa islaamkiisu ahaa walow dee reerkoodii uu iskaba joogo beder dabadeed un uu yimi iyo waqtiyadaas baa islaamkiisu ahaaye ee bal waxaan leenahay waa nin صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kala mid oo mixjan ibn اdrac laba yidhaaho oo maalin qorooyin reer aslam oo sihaam iyo waxyaalaha ku tababaranayay oo meel ku toog baranayay ay dee joogeeno yarta halkaa malaa tanaadul kaba dhexeeyay rasuulka ilaah baa lasoo naqliyay ama bel xadiid ee sugan kuba yimi inuu yihi irmu waana maca ibn اdraci wey anigu waxaan la jiraa in adrace bal dee leebkiina ganta oo kale oo kuwii kalena ay gacmihii laabteen haddaad dee isagala jirto anugu seebaan marka tartan uga gelaynaa yidhaaheen bal waxaan leenahay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid oo reer bani aslam oo buraydat aslami oo xadiidka dikri ku yeelanaya nin kaliya isla reer ahaayeen wuxuu uhi qaala rajaa rajaa ayaa wuxuu uhi aqbaltu waan soo qaabilay maca mixjanin mixjan waa waqti dambe dee oo mixjan maciisa oo mixjan baan anoo la socdaan soo qaabilay xaggii masjidkay usoo kaceen daata yawmin maalin xatan tahayna kolle waa ciraaq iyo ama basrayo xatan tahayna ilaan soo gaadhnay ilaa masjidi ahli lbasrati uu la socday muxjam buu la socdaa ilaan masjidkii reer basro soo gaadhnay faidaa buraydat اlaslamiyu wuxuun baaban aragnay burayda waa ninkan aan leenahay rasuulkii ilaahayna waqtigii hijiradii isagii abubakar iyo camr bnu fuhayriya ay socdeen markay reer bani aslam soo gaadheen bay ama reer aslamu iyay kulaba kulmeen oo waqtigaasuu islaamayba haba la yidhi bal buraydat laslami ayuun baaban kula soo kulannay oo calaa baabin min abwaabi اlmasjidi jaalisun faidaa waaba buraydatun buraydato alaslamiy oo jaalisun fadhiya calaa baabin min abwaab lmasjid baab ama dee waa calaad bimacnaa cindaba aan kaba dhigne waa baab ama kadin agtii oo abwaabtii masjidka ka mid ah buraydoo fadhiya ayuun baanu la soo kulanoonu u nimi qaala wuxuu uhi wakana fi lmasjidi raja baa hadalkii wata masjidkana waxaa ku sugnaa rajulu nin yuqaalu lahu lagu magacaabo sakabatu bal saasaan yar xarakaynaya sakbatuna way ii taallaa nusqooyinka qaarkood ama dee meelo qaarkoodna sidaa dee waxaa dhacayba khaasatan nusqooyinka isaabo barhkood iyo sukaynatu in ninka magaciisa laga dhige sakabatu waaba nin sakabo oo yutiilu salaata salaada dheereeyo masjidkiina waxaa joogay sakabahana waa nin reer aslama waa saxaabi isaguna riwaayo uu leeyay ma hayno waana ay nimankan bay isla reeriyeen waana oo dadkii dee reerka amalaa islaamkaba u degdegay saddexdooduba kaba mid yihiin reer aslam haddaba in sakaba oo arrintiisna ayd inuu salaada dheereeyo uu dheerayn jiray taas baabna masjidkii jooga falama intahayna ilaa baabilmasjidi markaan soo gaadhnay masjidka kadinkiisii aan soo gaadhnay dee waana buraydana waa joogaa sakabana malaa masjidkuu ku jira waana lagu yaqaanaa salaad uu aada u dheereeyo mixjan ibnuladrac oo rajaa la socdaana waa kan soo qaabilo xaggii masjidku ku soo socda uu doonaya inuu soo galo ayaa markii aan soo gaadhnay wa calayhi burdatun malaa wacalaa bal ka horaan kaba dhigaynaa mixjanna korkiisa burda ahayd waa kisaha ay xidhan jireenoo marooyinka ay guntan jireenna huwan jireenna ayay burdadu tahay ayaa wa kaana buraydatu buraydana wuxuu ahaa saaxiiba misaaxaatin nin kaftan badan ama dee kaftama ayuu ahaayo misaaxaad iyo kaftano saaxibkeeda faqaala wuxuu yidhi burayda odhanaya yaa mixjanu mixjanow atusallii miyaad u tukanaysaa dee masjidkiina waa kan doonaya inuu gale kamaa yusallii sakaba masaa sakaba u tukado malaa dee wuxuu ku baraarujinaya on salaadiisan uu dheereeye laguma yaqaanay malaa dee kollayna dheeraynta aada iyo aada u dheer waa shay tadawucana walow dee salaada dheeraynteed iyo dee balta aan ruuxii loo diidayn laakiin haddana iqtisaadka daacadu iyo inuu ruuxu dhexdhexaysto oo si weligiiba uu ku daa'imi karayo hadhow malal aanu uga iman ulaba yimaadaa waatay shareecadu ina farayso ee bal waxa weeye ma waxaad u tukanaysaa dee waana kan saaxibu masaaxadi dhe kamaa yusallii sakaba saa sakaba u tukado oo san salaada inuu u tukado falam yarudda calayhi mixjanun mixjan umuu jawaabin oo waxa weeye wax jawaaba uu u celiyey burayda markuu hadalkaa yidhi may jirin uu aamusay waa rajaca waanu laabmay oo waqti salaadeedna may ahayne uu laabmay qaala wuxuu yidhi markaa isagu wuxuu la socdaa dee mixjan buu la socdaa rajaa qaala mixjanun mixjan baa wuxuu yihi isagoo isaga u warramaya rajaa u warramaya ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam kolleyna xadiidkan riwaayaadka uu xaafid ibnu xajar isaabo kusoo naqliya alfaadaha qaarkood iyo waxaad moodaa nooc yar ikhtilaaf inay jiraan ka hadalkan lahaa iyo waxyaalo ma burayda ma isage bal dee bukhaari waa kan wariyey qolooyin kalena halaba wadaagsadeen imika mixjan baa ku odhanaya raja rajaa baana inoo soo warinaya ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay akhada biyadii gacantayduu qabtay faاnطalaqnaa waanu tagnay namshi xaal aan soconayno annagoo soconayna xataa sacidnaa waxudan bacnaa madiinaa la joogaa mixjan baa hadalka wata rasuulkii ilaahay baa dee adugu isagoo soo baxay buu la kulmay oo gacantuu iqabtay buu yidhi waan raacay anna waanu soconnay ilaanu buurtii uxud dusha ugaba baxnay fa ashrafa markuu rasuulka ilaahay buurtii fuulay ayuu fa ashrafa cala madiina wuxuu eegay dee waanay ka hoosaysaaye madiinuu saa u daalacday oo uu eegay isagoo dee kaba koreeya faqaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waylu ummiha min qaryatin yatrukuhaa ahluhaa kaacmari maa takuunu dee rasuulkii ilaahay waxyigii baa u imanayey geyb baa loogaba warramayey madiina xaaladaha kuba sugnaatee xaalooyinkay marka dambe gaadhi doontay say noqon doonto waa wax laba tusay ama loo soo waxyooday rasuulka ilaahay baana salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaanu dee sida axaadiid kaleba uu inoogagaba waramo saxiixa inooguba sugan oo dee madiine ayay kaba tegi doonaan ama lagaba tegi doonaan waktigay ugu camirdhayd oo laa yakshaha ila alcawaafi waxyaalaha bahalahaas iyo xayawaanka iyo waxyaalahaas mooye wax kaloo gelayaaba aanay jirin waa fitanta waktiyadaa dambe dhici doonta oo ugu dambayna uu sheegay dee cidda ugu dambaysa intaanay suurta laba afuufin soo geli doonta iyo waa xadiidkaa dee saxiixa inooguba sugan haddana kanna waa kuwaasuu macnaheedi leeyahay weylu ummiha kolley weylu ummihii iyo sidii rasuulka ilaahayba uu abubasiir ku yidhi weylu ummihi miscara xarbin waa kelimo laftigeedu demi weeye hooyadii dee hooggeeda iyo bal taas oo kale laakiin ama de laakiin waxaa inta badan loogama jeedaa dee macnahan dembigaa loogama jeedo iyo hoog iyo ba-iyo waa kelimo bal matalan adigu nooc madxiid ayaabay tahay ama adigu waxaan daahirkeedu keenaya loogama jeedo hadalkoodana way ku dacmin jireen ay ku xoogeyn jireen rasuulka ilaahay qaryadi madiinuu kaba hadlaya weylu ummiha macnaa weylun liummiha weeye kolley xadiidka abubasiirba oo saxiixa kuba sugnaa saxiixa bukhaari kuba sugnaa in weylu ummihi iyo weylun liummihi iyo weylu ummihi oo hamsadii dambena xataa hamsatuwas lagaba dhigo o alfaadihii ay kuba damdiyeen ama uu kuba yimi macnaa waxa weeye dee imaka hooyadeed baa hoog u sugnaaday min qaryatin qaryo ah waa madiina iyo turkuha ay kaba tegayaan oo ahluhaa ehelkeeda ay ka tegi doonaan kaacmari maa takuunu macnaa waa axwaasheeda iyo waktiyaday ahaanaysay kay ugu camiran tahay oo kale iyagoo macnaa waktigay ugu camirayd ugu bal matalan barwaaqo badnayd iyadoo ay kaba tegi doonaan dadku waana waktiyadaa eeg dajaaliya ay imanayaan waa aakhira zamaan fitantu ay badnaato kolley waktigna dhow dhow yahay ayaaba tani ay dhacaysaayo waaba kan rasuulka ilaahay dajaalna kaba warramaye imaatinkiisa u madiina dee ma soo gelaye laakiin uu kusoo dhowaanaya nawaaxideeda uu imanaye bal wuxuu sheegayaa u rasuulka ilaahay inay dhici doonto iman doonto wakti dadkeedu ay madiine ka tegi doonaan iyadoo waktigay ugu camirnayd ah oo sida xadiidka kale ee saxiixa inooguba sugnaa ee nimaka soo naqanayey ee ay ahayd dadku waktigay ugu camirayd iyadoo ay kaba tegi doonaan laa yakshaha ila alcawaafi waxaa daboolaya waa xayawaanadaa dee ama cerdoodkii debadgalahaasa ee dee isagu taa un waa jamcu caafiyatina waa ku waxyaalaha kuwa xayawaankaa quudkooda dalba taasi un mooye wax kaloo gelayaaba aanay jirin laga tegeyba haddaba taas buu leeyay kaacmar maa takunu yaatiha waxau imanayaa dajaalu dajaal baa iman fayajidu wuxuu helayaa calaa kuli baabin markaa waa la degan yahay dajaal imanaye kadin kastoo min abwaabiha albaabadeeda kaba mida malakan malag waa malag seefaysta taaganoo isaga ka celinayo falaa yadkhuluhaa ma gelayo dajaal waa ku soo dhowaanayaa eesa axaadiida inooguba timina waktigaa u halkaa soo degay isaga laga celiyo junuudiisiina wato way gariireysaa markaas baa xaggeeda ugu baxayaa kullu munaafiqin wa munaafiqa dadka iyagu munaafiqiinta ee dhexdeeda joogay dajaal bay haleelayaan ay u tegayaan oo isagay uba baxayaan oo wabataa dee almadiinatu tanfi khabasaha wayansacu dayibaha keeda xun bay saaraysaa keeda fiicanna baaqi buu noqonayaa haddaba ma gelayo bal taas baa rasuulka ilaahay yidhi macnaa wuxuu ka warramayaa waxa iman doonuu kaba warramayaa labadooda oo weli buurtii bay saarayn man xadara buurtii buu kaba dhaadhacay rasuulka ilaahay xataa idaa kunaa way soo noqdeen masjidkiisii buu soo gaadhay xataa idaa kunaa markaan aanay filmasii masjidka dhexdiisa aan kuba sugnaanen masjidkii soo gaadhnay ayuu ra'aa arkay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay rajula nin buu arkay yusallii tukanaya oo wayasudu sujuudaya ee kolley waa qeyb salaadiisii kaa mida wayarkacu rukuucaya macnaha markay masjidkii soo gaadheen ayaa waxay ugu yimaadeen masjidkii oo dadkii joogay ka mid ahaa nin malaa salaad tukanayay oo badinayay oo rukuucayay oo sujuudayay taas ninkii halkan magacowiisi inoogumaba sugnaa kolleyna in waa saadna waa lala wadaagsaday imaamkan bukhaari oo kale qolooyinka imaka aimada kale sanadkoodii kuba soo arooriyey waxaa kaba mida xadiidka imaamkan mizi tahdiib ulkamaal sanadkiisu markuu tarjamadan rajaa joogo ayuu kuba soo arooriyo isaga riwaayadaas sanadka bukhaari muu marine ka duwanee dee dhexda uu kalaba kulmay bedel ama uu noqday bedelkii dee xaggan caaligiiyo naasirka ay kuba sheegi jireen waa jaanib uu aada ugu ihtimaamo kitaabkiise waxaa ku sugnaa ninkaasi inuu abu muusa alashcari yahay oo saxaabigii jaliilka ahaa abu muusa alashcari dee ilaahayna siiyey sawdka fiican xagga tilaawada qur'aanka inuu ahaaba faqaala lii rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu igu yidhi man haadaa waa kuma ninkani ninkaas faakhadatu waxaan bilaabay gudagelay weeye macnaa sharactu utriihi waa ti aynu sama aan ammaanayo dee ninkii waa ninkaa uu garanayo lafdiga xadiidka alfaadiisa qaarkood waxaa kuba yimi ma waxaad u malaynaysaa inuu muraa'i yahay oo waxaan ula samaynayo ha lagu arko ama ha lagaaba warramo dee kolley taasna abuu muuse markuu ya waa wax kaba dheer bay ahayd waxaan gudagelay buu yihi mixjan baa leh inaan ninkii ammaanayo oo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi haadaa kani fulanun hebel weeye wa haadaa kani fulanun ujeeddada wuxuu tiriye waxyaala uu kuba ammaanayo waa hebelo waa ninkii saasa waa ninkii saasa saasaan idhi bu uhi haadaa fulanun wa haadaa fulanun maha imaka nin labaad oo uu sheegayo kana waa hebel kana waa hebel uu leeyah ee kani wa haadaa fulan oo waabu magacaabay wa haadaa fulan oo de waa waxa iyo waxaasoo ammaantiisii baan tiriyey bu ihi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi maxal shaahidku halkan buu noqon baabka inay baabu yuxsa fii wujuuhi turaab madaaxina walow aanay ahayn waxaan kuba jirnay un abwaabtii dee imika madxigaan ku jirnay axaadiis baa inoo horreysay rasuulkii ilaahay bal abu muusa xadiidkii uu warinayay ahaa inuu rasuulku yidhi markuu nin maqlay nin kale aada u ammaanaya ahlagtum aw qadactum dahra rajul waxaa kaloo kaba horreeya xadiidkii uu rasuulka ilaahay ku yidhi wayxaka abubakra warinaya qadacta cunuqa saaxibik tanna waa kuwii baabkood abwaabtii baan inoo socota markaasuu yidhi rasul absik macnaa hadalkaaga ka afhayso ka joogso ammaantan aada ammaanayso laa tusmichu haddaanu ma ha maqashinin oo yaanu maqlin oo ammaantan oo fatuulika waad halaagtid oo dee haddaad maqashiisin oo waxa aad ku ammaanayso idhaah waa anigaa kuba sifoobay halkaa naftiisu ay cajab geliso cujbi camalkiisi iyo waxyaalahaas sidaad iyo goor taasi waxay ku keeniba budlan iyo xubuud camalkiisii kole duu cajabgeliyey waay markaa kole duu isla weynaaday dee halaag weyn baa ugu sabo aad sabab ugu noqone ha maqashiinin oo marka haddaad maqashiisid dee aada halaagtid markaasoo halaag diineed aada halaagtid qaale wuxu uhi maxalushaadku intan buu noqonaya kolley dheerayntii salaada iyo taas oo kalena waaba tan oo fandalaqa yamshi rasuulka ilaahay baa tegay isagoo soconaya xataa idaa kaana cinda xujari markuu aqaladiisii agtooda uu kuba sugnaayo dee aqalkiibuu gelaya masjidkiibuu kaba tegay ayaa muxuu markuu ilaa halka ahay ayaa laakinahu nafada yaday gacmihiisi buu saa u dhaqdhaqaajiyey si wuxuu boor iyo wax ka daadinayo waa hurgufayba uma qaala bal taas baan leenahay oo xarakahumaa liyazuula canhuma algubaar waa cibaaro ii taala haddii aan kuba fasirna laftiina saasi way ku soo aroortee markan uu dhaqaaqay haddana gacantii inuu hayay oo nafada yadaygi dee waa gelaya aqalkii way kala hadhayaanbe gacantiisii buu dhaqdhaqaajiyey si uu dee markaa gacantiisii buu sii daayeyna kolley ma fogaan leeyahay oo waayo cibaara saa iyadna kuba timi laakinahu nafada yaday uma qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay ina khayra diinikum aysaru dn diintiina ka ugu khayrka badani waa ka ugu fudayd badan ina khayra diinikum aysaru alaaan saddex goor buu ku celiyo ee ilaahay wuxuu inoo jeey wamaa jacala calaykum fi اdiini min xaraj yuriid اllahu bikum اlsra walaa yuriidu bikum اlcusra marka daacadiina maxaa layna faray iqtisaad iyo inaan dhexdhexaysano waayo hadhow wixii aynu isku adkaynaaba marka dambe ma wadi doono malal baa inooguba iman ajrigi iyo sawaabkiiba markaa inaga joogsan markaa hore inooga socday bal taas baa ina amray bal xadiidkan duruqdiisoo kaloon mixjan ahayna bureydo oo kaloo isna kan warinayay ayaa inuu rasuulkii ilaahay yidhi baaba ku sugnayd calaykum hadyan qaasidan macnaa korkiina waxa ah ee hadyi dhexdhexaad ahoo ha isku adkaynina hadday tahay kaa salaada dheeraynaya umuurahan ibnu khuseyma oo xadiidkan wariyeyna wuxuu usoo qaataaba nawaafishoo kale iyo ayuu xadiidkan u daliishadaa oo dee nawaafishii sunnayaashii ruuxu inuu dheereeyaha hal ahaado markaanu la tukinayn uu keligii tukanayo ama cidda dee ay isla raaliyiin waxaan ogol uu looga tukinaye laakiin haddana inaan laysku adkayn aada loogu xeel dheeraan marka dambe inay malal iyo kadaal iyo waxyaala imanee la dhexdhexaysto ayuu xadiidka usoo qaatay dee kollayna nin salaad dheeraynayaana dikrigeeda waa inoo horeeyey ninkan kaloo cibaado ku jirayna waa inoo horeeyey markaa diintiina taa u khayrka badani waa taa u fudaydka badan macnaa saa lafdiga kale xadiidkan duruqdiisa un kuba yimi riwaayada calaykum hadyan qaasidan weeye korkiina waxaa hadyi dhexdhexaad ahoo dee hana gaabsaninoo wixii dee ha noqonina dad tafriid loo nisbeeyo oon waxba la imanayo oo kasal iyo waxyaalahaas marka dambena taasi ay dhaxal siiso aadna ha isugu adkaynina xad marka dambe aa la fadhi dee ka go-daanba wixii awoodi kari weydaan ee dhexdhexaadkaas kaas baana diintiina ta u fudaydka dee arrinta wixii laydin jideeyaba ay tay diintiina ta u khayrka badanna waa ka u sahlan ee u fudaydka badan bal maxalu shaahidkuna waa taas kolley lafdiga wuu lahaa walow xaaf ibnu xajariya markuu hadda halkan sooba naqlinayay cabdillah ibni bureyda can xamdalat ibni cali ibni muxsan ibni aladrac sanad sidaasu kusoo naqliyo haddana waa israaciyey dee bukhaari oo adabkaa iyo qolooyinka kale waxaan filaya waa sanadka qolooyinka kale waayo sanadkaa ma aragno uu ku sugan yahay cabdullahi bni bureydat alaslami waxaana xadiidkaa kuba sugnaa rasuulka ilaahay nin dee inuu soo galay dee salaadiisii intuu dhamaystay weli aan ka bixin atixiyaad u fadhiyo oo kale iyo inuu masjidka soo galay iyo bal waa alfaadaha nimi aan lahaa kolley ziyaadaad baa jira iskhilaafaad meelo qaarkoodna way jiraan khaasatan mexjan iyo bureyde iyo laakiin macnihii guud way wadaagsanayaan waana macnahaas oo ammaantii oo laysaga digaana way ku sugan tahay iqtisaad oo laysfaro iyo ictidaal marka la eego oo ah diinteenna taa yusriga ku binaysanayna tahayna xadiidka way nooguba sugan tahay dee shaygan qeybkee rasuulka ilaahay kaba warramay aclaamtii nabawadiise iman doona dee taasoo kale walow ay xadiidkaa hore kuba fasireen culimadii sharaxday inay waqtiyadii de ama fitanuhu dhaceen barhkood waqtiyo madiine inteedii badnayda lagaba tegey beeraheedii ay u hadheen cawaafidaasi inay soo martayna oo wax soo maray ay taasi ay jirtayna laakiin arrinkan iyo dajaal sheegitaankiisa iyo ayaaba aan kaba de ah iyo xadiidkaas ay la socotay wa aakhiru man yaxshuru ilayha rajulaani ama raaciyaani min musaynata oo iyadna ah sida waqti dambe inay tahay ayaa waxay ka dhigaysaa inay weli waxyaalahaasi dambeeyaan aimadii xadiidka sharaxday khaasatan xadiidkaa kale ee kan la macno ahaa ha kaba dhigeen barhkood inay waxyaalahani ay soo mareen be lakin de calaa kuli xaalin waa rasuulka ilaahay mucjizaadkiisi iyo aclaamtii nubuwad iyo qaybkii uu kaba warramay bal waa umuuraha xadiidka inoogu sugan baabu man madaxa fi shicr wuxuu u baabaysanyahy bal wixii kuba yimi ruuxa wax ku ammaanay gabay oo dee ammaantu nasrina waa noqotaa iyo hadal waabay iskaba badan tahay ammaantiina waa tan bal qaybaha funuunta shiciriga ay kaba mid tahay madaxiya ragga qaarkoodna ay aada looguba yaqaanay wadiifana ayaba noqoto shicirkii in badan oo kamida jaanibkaa loo adeegsaday khaasatan dadkii madaxda ah iyo dadkii xoolaha lahaa iyo iyadoo wax lagaga doonayo uun bal arrintan oo dee heestan loo heesayay iyo gabigan loo gabiyo waxyaalahaas oo dhame wax damac keenay iyo markaa aada u dhowaatid iyo waxaad kaba heshid iyo waana noocan aan hayno ee ah bal ruuxa been iyo waxaan jirin oo jacayla ama taqdiir uu ruuxan uba hayo uu muujisanayo laakiin dhab ahayn iyo waayo haddii wuxuu doonaya waayo waaba kan hadhow caaya kii imika ammaanayabaa caaya taaskaa naftiisibaa caaya waxyaalahaasi waana waxaan dee laynooguba diidaye bal taasba waya oo imika waaba jaanib malaa hadalka kaba badan taasba bale shicirka iyo wixii ku tacalluqsanaa adab waan ku jirnaa kitaabku de waa kitaab shaamila way dambaysaa abwaabtiisii bal xadiidkani isagoo kooban ayuu inoo iman doonaa markaan abwaabtii shicirka gaadhno oo dee isaguba laakiin imika bal waa xaggii ammaantii taasna waa shicir ahaan shicirku muxuu yahay ma madmuum ba mise ma aha iyo wixii ku tacalluqsanaaba abwaab inoogu dambaysa abwaab baa inoo dambaysa ee imika halkan xadiidkana waa inoo soo noqonaya imika halkanse bal waa gabay isagu kulansaday ammaan ruux la ammaanayo ama shicir ciddii wax ku ammaantay xdثna xajaaج qal xadثna حmad بن سلمة عan عalي بن زaيد عan cabdالرحمن بن أbي بكرة عan الأسود بن سريع qaaل أtyت النaبiy صلى الله عليه وsلم xajaaجku waa xajaaج iبن minhal oo kitaabka waanu aragnay sheeka bukhaarي waa sheekh bukhaarي oo isna soo noqnoqday xamad بن سلمna waa imaamkii oo isagana waan soo aragnay cali بن زaydkana kolley waa nin awowgiisii dambaha looba nisbeeye aada ugu shuhuroobay n cali بن زayd ibn judcاan horeynuu soo maray in aimadu ay daciifiyaan inuu yahayna waan soo maray waa sanadka waxa ku sugan bal hadday cidi daciifisay san uu dhan yahayna waa wixii laguma daciifiyey maka sanadkan aan hayno ee waa cali bnu zayd ibnu judcaan weeye oo kitaabkaynu hore uga soo maray bal dee wuxuu ahaana waan soo sheegnay abtirsiintiisa markaa judcaankani mar dambuu imanaya oo zaydkan xataa naftiisa awo awoogiisii labaad buu zayd noqonayaaye horaan usoo sheegnay waa nin dee culimana ahaa indhala-aana waa ahaa waa quraysh waa reer bani taym waa reer ciraaqi ama cabdiraxmaan abibakrata isagana dee aabihii waynu soo marre saxaabigan alaswad ibnu saric waa saxaabi reer tamiim ah oo markii dambena basro degay ay yidhaahaana maalmihii dagaalkii jamal ayuu dhintay oo markaasuu dhintay barhkoodna way ka yar dambaysiiyaan oo khilaafadii mucaawiye bilowyadeedii labiyo afartankii hijrada ayay kaba dhigaanba xadiidkiisana ama waxaa wax ka wariyey bukhaarina aladab lmufrad saxiixa kagamuu warin nasaa-i kitaabkiisana isna riwaayo waa ku leeyahay abu da-uudna kitaab markaa maha sunanta kitaab ulqadar oo qadarka adigu markaasna riwaayu kuba leeyahy waa inta uu kutubta meelaha uu kagaba sugan yahayba wuxuu uhi saxaabigaasi qaala ataytu nabiya salى اllahu alayه wasalam nin shaacirana u ahaay rasuulka ilahi baan u imi faqultu waxaan ihi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahi ow qad madaxtu llaha ilaahay baa waxaan ku ammaanay bimaxaamida ammaano iyo maxaamid baan ku ammaanay waa shicirkii dee shaacire wa midaxin waa jamcu midxatin un weeyaan oo isla midoo bacnaa waxyaalo dee ilaahay aan ku ammaanay oo shiciraa jiray wa iyaaka adigana waan ku ammaanay oo shicir baan kugu ammaanay faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay amaa ina rabbaka yuxibu اlmadxa rabbiga ammaanta waa jeceliyo wabakaa dee liajli dalika xamida nafsa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin iyo tan noo soo noqnoqota waa dadkiina si loo baro ilaahayna waa mutay xamdigii ehel buu u yahay xamdigii haddaba rabbigaa xamdiga waa jecel yahay fajacaltu anshudu xadiidku isagoo intaasaa inoo iman doonta intan dambe ziyaadada ee cumar iyo dikrigii ku suganyay inooma dambayso intan bal matalan markaasna in waxa weeyaan oo kale waxaa laga yaabaa cibaarada idiin taalla xagga hoose uu ku qortay sidaa dee idinkoo la soconayana tartiibtu inay sii riixaysa tasalsulka matala takhriijku daciifun bi hada tamaam baa idiin taal macnaa san uu u dhan yahay waa cibaaradii albani weeye oo wax kale maha isagu meel kale waa cibaaradii albani oo dee wuxuu ku soo arooriyaa daciif اladab اlmufrad ee laakiin cibaaradu ka cabira waa marka san oo dhan isu raacsan yaha daciif wey muxuu uga jeedaa isagoo mukhtasaro ilaa ama ina rabbaka yuxib اlxamda ilaa intaa marka lagu joojiyo صaxiix اladab اlmufrad buu ku soo arooriyaa intaas maaha waana waxa inoo dambeeya haddii a la idhaaho oo iyada taas maaha wax dai laakiin israacintan weeye markuu san oo kale riwaayadu ay u dhan tahay ayaa dacfigu jira khaasatan waa inta dambena waxaan ay daciifinayaan ama ina rabbaka yuxib اlxamda fajacaltu waxaan bilaabay anshudu gabaygii inaan u tirinayo anshudu macnaa dee in waxa weeyaan nashtu shicir waa shicirka oo la tiriyo oo la sheego fastaadana rajulu nin baa idan dalbay duwaalun ama diwaalun dheer oo aslacu bidaar leh ayuun baa yihi idan dalbay faqaala li الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yihi uskut wاlaamus fadakala ninkii uu soo galay fatakallama saacatan saacad buu rasuulka ilaahay dee la hadlay muddo saacaddu maaha saacaddan imakaa intan saacadni dhahay waa dee mutlaqu zaman baa loogaba jeedaa uma kharaja uu baxay faanshadtu haddana gabaygii aan tirinayey ayaan isaga waxa weeye aan u tiriyey uma jaa ninkii baa yimo fasakatanii haddana wuu aamusiiyey uma kharaja bal waxaan leenahay intan ziyaadadu waa intan dacfigu uu kuba sugan yahay intan aan haynaa xadiidka asalkiisu waa inoo sugan yahay u aamusiiyey uma kharaja facala dalika maratayn aw alaat ma haddana dan kale uu yeesho wuu soo noqday markii dambena uu baxayo dee sidii bay halkii horey kaba noqdeen wixii uu isagu waday laba goor buu saa sameeyey ama saddex faqultu waxaan ihi man hada aladii waa iyakan sakatanii lahu aad aamusiisay dee markaa uu soo gala a tiri bal ukaani qaala wuxuu uhi hada rajulu ninkani nin weeye laa yuxibu اlbaطila baطilkaan jeclayn oo dee kolley shicirku waxyaalo laqwi iyo waxyaalo uu kulansanaya waa jira walow kaa rasuulka ilahi hortiisa laga tirinaya bal hadday sugnaato dacfi baa jiraan leenahay waa daciif baan leenahay siyaadadan laakiin hadalkani dee kolley aanu baadil rasuulka ilaahay cid kuba sugahayne laakiin waa cumar dee iyo shiddadiisi iyo waxyaalahaasba inuu diidi jiraybo dee haddaynaan tan eeginba waxaa saxiixayn inoogu sugan bukhaari iyo muslim kuba sugan oo kale iyadoo xasan ibnu haabitin shaaciru lislaam shaaciru rasuulillaahi sala allahu alayh waqtigii khilaafadii cumar uu gabay masjidka dhexdiisa kaba tirinayo ayuu dhil kulul ku eegay markuu arkay inuu diidan yahay ayaa muxuu ku yidhi qad kuntu anshudu fiihi wa fiihi man huwa khayru minka halkan gabayga waxaan kaba tirinayey iyadoo uu joogo midkaa khayr badan rasuulka ilaahay buu ujeedaa dee rasuulka ilahay baa mimbar udhigi jiray kursi buu udhigi jiray isagoo hajwii gaalada iyo jawaabtiiyo jihaadka carabka dee uu kuba jihaadayey waxa weeyaan gabayada uba tirinayay oo dee markaasuu abu abu hurayrana markhaati gashaday oo uu yidhi ilaah baan kugu dhaariye ma maqashay rasuulka ilaahay oo lahaa ujuhum wa jibriilu macak deetuu yihi ha oo kale markaa dee waa isaga ayaa tan ba ahayd lakiin waxaan leenahay ziyaadadana inoomaba sugne laakiin waxay ishaara u tahay un dee kolley had iyo goor shicirku ama ama inay dee waxyaalo lagu iyo waxyaalo ama baadile kolkol ama uu kulansanayo dee imika waktiyadan dambe iyo waktiyadii kale iyaga kaba dambeeyeyba markii danac iyo waxyaalo loo tiriyeyba intiisa badanba dee waxay noqotay un kuwa baadilka kuwa ilahay yihi alam tara anahum fii kuli waadin yahiimuun ilaahay yidhi un baabay uba bateene bal taasba weeye muhimka waxa weeyaan madxigii shicir waa inooguma sugayey waana waxay noo dambaysa insha allahu tacaala ama ina rabbaka yuxib alxamdana waa inta uu inooguma joogo inta uu dib inoogu soo aroorin doonaa xadaثna سlayman qal xadaثna xmad بن زayd عan عaliي عan cabdالرaحman بn abi bakrةa عan الأswad بn صarيc qultu للنabiy slى الlah عalيه وasلم madaxtuka wamadaxtu llah caza wajal waa kii hore uun xataa raqam gaara inoomuu samayn inoomuu siin markii hore xamaad ibnu salama cali bnu zayd kaba wariyey iminkana waa qariinkiisa xamaad ibnu zayd labada xamaad xamaad ibnu salama weynaa oo ka dabaqa horeeye laakiin de waa labadii xamaade xamaad ibnu zayd ayaa imikana warinayo ka warinaya caligii hore un weye waa cali bnu zayd ibnu judcaanun sanadkuna waa intii hore wax kaloo isbedelay ma jirto sheekha bukhaarina halku markii hore xajaaj kaba ahaa sulayman ibnu xarbin un buu noqday oo isna kitaabkaba de aan hore ugu soo aragnay bal bilowyadiisii baan ku soo aragnay marka muxuu yidhi rasuulka ilaahay baan ku yidhi madaxtuka adiga waan ku ammaanay wamadaxtu llaha caza wajal ilaahna waan ammaanayo de waa shicirkii kuba ammaane bal waa xadiidkiisu qeybtaa hore waa inoo dambeeyaan iyo shicirka wixii ku tacalluqsan shicirku ma wada xuma dee mana wada fiicna hadalkun buu la mid yahay si xadiidba kuba yimi o dee s hadalkii kale un waa hadal uno marka xasanuhu xasan wa dee sayihu sayi wey sayi wey kiisa fiicanna waa fiicanyo waxaan hadduu kulansaday hadduu dee aanu mubaalaqa iyo mujaazafe iyo ruux aan ehel u ahayn waa ruuxaan waxba mudan oo la ammaano ammaan aan jirin lagu ammaano de dawasay sameeyaan iyo taa ama cid aan dee cayli mudan oo layska caayo xasi aan u jirin oo hadal taasa de waa hadal fiican munoq kiisa fiicanna waa fiican iyo kiisa xumna waa xunya bal kolley waa kalaam shaamila un taasi waxa weeye laakiin abwaabtiisa way noo dambaysaa imika halkan waa madxigii shicir waxaan uu leeyahy waan ku ammaanay shicir uu tiriyey buu ahaa saxaabigu baabu icdaaءi الshaaciri idaa khaafa sharahu wuxuu u baabeysayay idaa icdaaءi shaacir ninkii shaacirkaa iska jeedintiisii wax iska siintii waa iska dhaqaajintiisii idaa khaafa sharahu hadduu sharki kasta ka cabsado ninkani waa dee shaacir haddii waxbuu doonaya waa dee dadkaa kuba shaqaysa haddii aad wax iska siin weydood cirdigaagii ma ilaalin kartida waa ku qadfayaa wuxuuda markaasuwa gabaygi soo tirinaya kuu caayoo kale bal in wax la yska siiyo si afkiisa laysaga xidho ama shicirkii cirdigaagii baad ku badbaadinaysaa iyo taas oo kale bal taa wixii kuba yimi waa tan xadaثna عaliي qal xadaثna زayd بن xubaabi qal xadaثna yusuf بn cabdالlahi بn nujayd بn cmraan bn xusayni alkhuzaaciy can abihi qaala xadaثanii abi nujayd ana shaacira jaءa ilى cimraan bn xusayn bal in yar baan sanadka ku yar joogsanaya n abaa kolley casharkuna de sidan kuma socon lakin si adigo xamal waqti baad iska yaraysa hatan waqtigeena waa yar kordhay moxamed waa meesha waan ka saarnay cali waa markii dhaweydna waa taan soo haynay waa cali bnu madini zayd ibnu xubaabkan imika halkan inoo yimi abulxusein alcuklina waa nin aduu kolley markay noqoto xadiidka thawri sufyaan thawri markuu wax ka warinayo ayay idhahdeen axaadiidiisa waxyaala culimadu qoonsadeen baa dhacay axaadiida markuu thawri wax ka warinayo jaanibkaas baabay waxay yidhaahaan axaadiidiisa khada baa jirta uu thawri ka warinayay imakana thawri inoogama warinayo kolley waa nin dadkii in badan axaadiida u rixleeyey in badan dalbayba ahaa waana nin dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey ah ee hadduu thawri sheekhiisa uu yahay ayaa axaadiidaas kolkol ay waxyaalo la qoonsado ama culimadu ay qoonsadeen akhdaa ah ay dhacday bal imakana thawri ma hayno taasi ma waxaa meeshii jirta usre imika israacday yuusuf ibn cabdillaahi ibn nujayd ibn cimraan ibn xusein صaxaabigu waa cimraan ibn xusein alkhuzaaci waa صaxaabigaa jariirkaa aad u qiimaha badnaa aabihii xuseynna waa صaxaabi isaguna waa islaamaybe xuseynna wuu islaamay marka meesha yaa jira yuusuf ibn cabdillahi bn nujayd waa saddex saddexdooduba riwaayada way ku jiraan sanadka way ku jiraan yuusuf markay noqoto a'imadii dee horta khaasatan meeshan aan dee eegaynen kutubtooda u laabmaynay dee cumdada iyo macrifad iyo wax kastaba ha saas uba ahaa waa saa xaafid ibnu xajar iyo xaafid ulmizi oo kale iyo yuusuf intay dhigteen tarjame ahaan marka xarafka ya-da la joogo ayuun bay yidhaaheen de waa t waxaa ku sugan yahi cabdillahi waxay u ixaaleeyeen inankiisan cabdullahi bn maxamed wax intaa dhaafsan oy sheegeen midna ma jirto hadday tahay taqriib iyo hadday tahdiib tahay iyo tahdiibulkamaal hadday tahay iyo yuusuf wuxun baa bay yidhahen waa fi cabdillahi ibni markaa nujeyd halkaasu kusoo aroor halkiina de waa aabihiiye isagun aabihii un bay kaba hadleenoo bal markaa waxaan leenahay ninkan ibnu xibbaan siqaadkiisa ha ku sheegee intaa wax dhaafsanoon kaba haynaa maba jirto yuusuf markay noqoto dee se muuqata in atbaacu taabiciintii una walow inaan dabaqadiisii markaa imakaan xadid ahayn waxaa markaa soo raacay inankiisan cabdillahi bni nujayd bal yuusuf waxaa leeyahay tarjama ma laha cabdillahi bn nujayd haddii la idhahdo nin reer basraa xaafidna xajarna wuxuu kala cabiraa maqbuul inuu yahay waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu weynaaye laakiin isaga iyo in aabihiiba waa cabdullahi iyo nujayd labadooduba kitaabkeennan aan hayno un bay kuba sugan yihiin meel kaloy riwaayo ku leeyihiin horta ma jirto waa kitaabkeennan albukhaari fi ladab اlmufrad labadaasay riwaayo ku leeyihin labadoodaba xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiray maqbuula midna wuxuu kaba dhigaa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa midna raabicu kaba dhigaa waa taabiciintiibuu kaba dhigaa labadoodana ibnu xibaan kitaabkiisa hiqaat waa ku soo arooriya laakiin markay cabdillaahi noqoto oo kale cabdillaahi dahabi kitaabkiisa miisaan waa nin aan la aqoon buu yidhah kale taa wuxuu leeyahayna inankiisa yuusuf mooye cid kale wax ka warinaysa ma hayno ama lama hayo oo isaga wuxuu kaba cabiray allah iyo curaf weeye xaafid laakiin labadoodaba maqbuul ee labadoodana ibnu xibaan waa tawsiiqiyaa bal markaas horta labadoodu taas bay yihiin ee cimraan waa markaa saddexdooda marka la eego saddexa isdhalay yuusuf may iyaguba way iska ixaaleeyeen un oo halka inankiisa aabihii intay kuba ixaaleeyeen baanay haddana hadal dambe uba yeelan qolooyinkii oo kutubtii taraajiimta ee laakiin ibnu xibaan fiqaadkiisa ku sugan yahay labada kalena xaaladooda waa taa sheegay in kitaabkeennan baanay labadooduba ku wada sugan yihiin waa kitaabkeennan bukhaari fi ladabi اlmufrad waxaa ii dhacday aniga nuskadaydan aan hayo kolley malaa nuskada fadlullahi samadna can abihidan way kaba dhacda aabihii kolley waa jiraayo yuusuf aabihii cabdillahi bn mujayd buu kaba warinaya maaha inuu awowgii kaba warinayo kama warinayo walow ee wuxuu ka warinaya aabihii waxaa ii dhacday marka aniga nuskadaydan xadaanii abu nujaydin saasaa aniga ii taalla kolleyna idinka wa idiin saxantay sidaan eegay siina ayaa sawaaba oo waxa in la yidhaha waya xadaanii waxa ii waramay abi aabbahay ah nujaydu nujayd ah oo waa dee cadfubayaan bo aabbahaygii nujayd ahaa ayaa ii warramay aniga waxay noqotay abu nujayd waa kunyo abu nujayd ninkaa la yidhaha ii warramay ayaa nuskadayna waana se fadlullahi samad dhacdo kaygu kolley kitaabkaasunbuu kuba xidhan yahay oo wixii halkaa jira ayuunbaa kaygana jira waxa weeye waa nuskadaydan xadaanii abi waxa ii warramay aabbahay nujaydun nujayd ah oo ah nujayd ibn cimraan ibn xusein muxuu ugu waramay ana shaacira nin shaacira waa nin dadkaa gabyayey kaba mida weli raadkii waa sii qoyayey waa cahdigii صaxaabada ayaa jaءa yimi ilaa cimraan bni xusayni cimraan ibni xusein oo nujayd aabihiia faacdaahu waxbuu iska siiyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi tucdii shaaciran a tucdii shaaciran ma nin shaacira oo gabyayo dee gabaygiisa nun wax ku doonayaad wax siinaysaa faqaala wuxuu yihi marka ubqi waan daynayaay oon baaqi yeelayaa dee isagoo masuun oo dhowrsoon calaa cirdi calaya korkayga cirdi cirdigayga ujeeddadu haddaan ninkan wax siin waayo koluu bukli ku caayo uu idhaha waa bakayl koluu waxyaalo kaloon jirin uu kaba sheego de waa ninkan shaacirkee waxna doonayayoo hadhow hadduu wuxuu doonayay waayo ma aamusayo sidaa kuma aamusayo wax kalu ku gabyi waxaan jirin buu nink isagii ku qadfi doonaa ku ceebayn doonaa marka aniga cirdigaygii ayaa ilaa caayaan meesha kaga badbaadinayaayo dee bal waxa weeye waana wax kaloo sooba arooray oo ruuxu cirdigiisa ilaalinteed sida kaa hajaa ama cayda badan si uu isagaba joojiyu taa ugaba manciyo hadduu laba yimaado bal xadiid baa kuba yimi wixii uu ruuxu cirdigiisa ku ilaaliyaa sadaqay u noqonayaan wixii cirdigiisa uu ku ilaalinayaa sadaqay u noqonayaanba ee bal markaa wuxuu leeyahy cirdigaygii baan baaqi yeelaya muxuu ku baaqi yeelaya waa dee isagoon cidi ceebayn cidi wax kaba sheegin ee marka waxaan yaray adduunyaha iskagaba furtay ubqi calaya cirdi baabun laa tukrim sadiiqaka bima yashuqu calayh ha ku maamuusina ha ku karaameen saaxiibka wax ku cuslaada oo maxay sidaa uguba cuslaada ee waabad laga yaabaa ikraamkii baad ku badisay ku badisay oo isagiina mukaafuu ujeeda inuu abaalkii celiyo ayuu ujeedaa macruufkan inuu isaguna waa ti aynu soo maray ruuxa macruuf idiin sameeye u abaal guda ducada xataa waa markaad wax kala weydaag ina waxayd fain lam tajidu ducada in loo ducaynaya waa haddaad weydo waxaad kaloo de ruuxa macruufka kuu sameeyey aad ugu abaal wey ugu gudbo marka caynkaasa bal u ducee oo waayo may haynun wixii adiga oo mukaafaadii karaya macruufka inaad macruuf qaabilso karaya duca ku kaaftoon taasi may jirin fain lam tajiduu dee maa tukaafiuunahu fadcuu lahu taas baydo ducadu waa markaad wixii weydo haddaba taas oo kale haddaad dee cuslaysood cuslayso isagiina aanu waxbaba hayn waabay ku cuslaanaysaa markuu mukaafaaba joodo waa macno bal aan odhanayno nusqooyinka kitaabka qaarkood waxaa dhacay bima yashuqu calayka oo halkan calayhi calayka aan idhaahno waa nusqooyinka qaar bay dhacday dee laftiga inoo dambeeyana kolley taas oo kale waana athar unba horta inoo soo socda bal maqduuc ba waa athar maqduuca inoo soo socdee haddii bima yashuqu calayka laba yidhaaho waxay ahaan layd dee ruuxii sadiiqaaba ku yimi ama dayfkiiba weeye wax adiga ku cusleeyo oo ku dhiba ha isku kalifina wixii aad hayso un ku karaamee ku maamuus oo bal dee nahyi baa kuba yimi ruuxu inuu dayfkii isku kalifo waxaanu qaadi karayn intuu isa saaraba dayfkan aada martigeliside wixii adigu sahlan ee ku fudaadeed karayso markaa ku sooriye weeye ama ku karaameeyo markaa wax adiga kugu cuslaadoo ku dhiba waxba ha isugu kalifin sadiiqa bal taa haddii calayka waa nuskho wax dhacday kuwa fartan ugaba jeedaaye hadday dee bal sugnaato iyadna macnahaasuu noqonaya waana kan aharkii xadaثna mحamed iبn muثane imaka mحamedi de waxa weeye tani waxa tahay waa ina musane waa sheekii bukhaarي walow imika haddana marka dambe dibun ay u yar socon doonto kuwii kale qala xadaثna mعaad qala xadaثna بن cawn عan mحamedi cid ma tarjamaynaya mعaadku waa mعaad iبn mعaad الcambari waxa weeyaan iبن cawnna waa imaamkii cabdاللahi بن cawn iبn ardaban mحamedna waa ina sirin mحamed iبn sirin wkti damba maya qaala wuxuu yihi mحamed iبn sirin kaanuu waxayan yaquluuna kuwa yidhaah oo waxay odhan jireen oo la odhan jiray laa tukrimha karaamayn waa dadkii dee uu soo gaadhay iyo dadkaas salafkaba ahaa laa tukrimha ku maamuusin صadiiqaka saaxiibkaaga bima yashuqu calayhi wax isaga ku cuslaada ku dhiba waaba dee jaanibka aan sheegayo haddii bima yashuqu calayka la yidhahna nahyigii ku yimi atakaluf lidayf in dayfkii ruuxu waxaan amah doono waxaan doono iskuba kalifo waxaan u karahayn ruuxii ku sahlan ad karayso dee kuba karaamee haddaad doonto dee isu xilqaam laakiin waxaa adiga kuu cusleeya taas oo kale ha iskuba kalifin tii baan kuba fasirayna laakiin tan kalena waa macnihii aan ishaaray bima yashuqu calayh babu ziyaarati xadiidkan baan ku daraya xadiidka dambe yar dheer oo kol kol alfaado sharax iyo hadalla isaga yar baahan waanu dib dhigaynaa lakiin kan hore ayaan casharka raacinaya xadaثna mحamed waan kaba iska tegey qala xadaثna cabdاللahi بن cثmaana qala xadaثna cabdاللahi بن المubaaraki qala akbarana xamaad بن سlmةa can abi sinaanin الshamiyi can cثmaan بn abi sawdata can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qala anahu qaal kale waa xadiiث tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ay wariyeen sheekha laba wariyeen iyo ibnu xibaan iyo waana xadiid kolley xagga ciyaadadii mariidka kuba tacalluqsan ee sheekhu ziyaara u dhigtay ziyaaradii laysa soo ziyaaranaya laftiga ziyaarana kolley waa garanaynaaye markay dee ruux xanuunsanaya ziyaaradiisa ay tahayna laftigan ciyaaday inta badan u isticmaalaan ziyaaradna waa macno ka shaamilsan ruuxii mariidkii ziyaaro waa la odhanaya dee ruuxii kale saaxiibka ahaa walaalka ahaa ad soo siyaarinaysay ama taasoo kalena de waa laftii inoo shamlinaya bal wixii kuba yimi khaasatan imika waa ciyaadat lmariid wixii kuba yimi walow abwaabtiisii aynaan joogin taas weeye xagga cabdالlahi بn cثmaan bal kole da xadiidka dambe aanan gaadhahayn raggana imika ay cusub yihiin cabdالlahi بn cثmaan ibnu jabalata waa nin laqabkiisa cabdaan la yidhaaho cabdaan baa la yidhaah abu cabdiلرaحmaan الmarwazi waa nin hiqo oo xaafid ahaa weeye waa nin xaafida sheekhyadii bukhaari kaba mida dadkii atbaacu taabiciintii la kulmayna kuwoodii ugu waaweynaa kaba mid aha de cabdillahi ibnu mubaaragna waa imaamkaa inoo soo noqnoqonayey xamaad ibnu salamana waan aragnay waxaa kaloo ku sugan abu sinaan الshami abu sinaan الshami kale wakti ba iga qaatay ninkan isku taagiiso sababtuna dee dhowr abu sinaan baa jira waxa mushkilaadna markay dee san oo kala dhacdo waxaa dee ay noqonaysaa waxa ugu dambeeyaan isticmaala waa in tahdibulkamaal iyo ninkan sheekhyadiisa iyo ninka talaamiidda iyo sheekhyada aada eegtid waayo halkan marka axmed ibnu salama cidda uu ka warinaya abu sinaana waa ayo ama cusmaan ibnu abi sawda cidda abu sinaane kaba warinaysaa waa ayo waayo tahdiib tahdiib oo kale iyo kutubtan xaafid lagama helaya mukhtasaraadka tahdiibulkamaal waa miisadiisa waa kitaab weyn oo shan iyo soddon mujallad kuwa madbacaysan oo markaa ninkii marka uu dhigto wuxuu aada ugu dadaalayaa bal mashaayikhdiisii inuu tiriyo weliba tirin mashaayikhdiisii maahe wuxuu xadidaya kitaabka ay ku sugan yahay sheekhaasi ee uu kagaba wariyey hadduu imika adabulmufrad iyo calaamadiibu soo dhiganayo halkaas haddana talaamidiisii buu kacaya ciddii ka warisay iyagana kuma daynayo inuu tiriye muxuu samaynayaa ninkani hadduu ka wariyey hadduu kutubtan imika lix uu tarjamaynayo wey maaha kutubtii kaba baxsaneyd axmed iyo masaaniida maaha waa kutubtan usuushae lixda mid kamida hadduu kagaba sugan yahay iyo kutubtii kale furuucdooda ee aimadaasi lahaayeen halku ku sugan yahay kitaabka isagana riwaayadiisu kuba suganto bal markaa taas bay aad markii dambe laakiin tirmidi baan uba laamayo isagu dee hadyo goor waa janib isna uu cinaayoodo markuu xadiidka dhameeyo ninkani waa ninkaasuu ku odhanayaayo taasoo tu yihi waa abu sinaan ishami abu sinan alqasmalina laba yidhaaho bal markaa waxaan leenahay ama saaxibu abi umama dhowrka abu sinaan ee jira ninkan wuxuu aada uguba shuhroobay un oo kale in laba yidhaaho saaxibu waxa weeye mayn waa nin abu sinaan alxanafi alqasmali qasmali kolley waa nisbo alfalastinina waa u yimaadaa walow markii dambe basre uu dega ashaamina waa u yimaadaayo waa nin adigu kolley sheekhiisuna u kaba warinayaana siqa taabiciintiiyo kaba mid yahay dhexe isagu laakiin aan martabada sheekhiisa ama talmiidkiisa martabadooda lahayne kolley xadiidkiisa kalaam kuba sugan yahay nooc dacfi uu kuba sugan yaho xaafid ibnu xajarna layin ulxadiid uu kaba cabiro walow xadiidku dee riwaayaad inoo leeyahay taas tirmidina uu xadiidka inoo taxsiiniyo marka wuxu uhi abu sinaan ishami bal waxaan leeyahay magaciisa ciisa bnu sinaan baa la idhaha ciisa bnu sinaan waana kunyadiisii abu sinaan alxanafi alqasmali ama ashami alfalastinina kutubta u yimaadaa ee waxa weeye bal waana nin saadiso sikaar taabiciin la mucaasarooday laakiin aan saxaabo arag wuxuu ninkaas cusmaan ibn abi saudna waa siqan idhe can abi hurayrata waa iqa taabiciintii dhexa kaba mida can inabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala idaa caada hadduu isagu booqdo alrajulu ninkuu akhaahu walaalkii aw zaarahu ama uu ziyaarto eeg uu booqdayo ruuxa xanuunsanaya booqashadiisa ayaa ciyaado ay tahay walow dee laftiga caadaya cuudu waa laaban wax loo laabma eh laakiin gaar ahaan taasaa loo isticmaalaa aw zaarahu eeg ama waa ziyaaro dee waa wax kaa cabsan oo uu soo siyaartay isagoon xanuunsan ahayn akhaahu fi lislaam weeye qaala allahu lahu ilaah baa wuxuu ku yidhaahaa tibta waad fiicnaatay oo dee marka la eego camalkan khayrkee uu laba yimiba dee hadday tahay noloshiisa iyo ceyshkiisa iyo waxaa u helaya waad fiicnaatay wadaaba waxaa fiicnaaday mamshaaka socodkaagan aada socotay ee aada waxa weeyaan u socotay ziyaaradana waayo waa shay uu khayr ku helayo fadli uu ku helayo hadduu ruux mariida booqanayana xadiid baaba kuwa yimi intaa uu socdaba inuu yakhuudu fii raxmat illaahi subxaana wa tacaala raxmo ilaahay uu dhex socdaba ama uu dhex dabaalanayo haddaba waad fiicnaad socodkaagana wuu fiicnaaday watabawa'ta waad degtay waad markaasood yeelatay manzilan guri ayaad ka yeelatay fi ljanati jannada dhexdooda oo kuma mudanayo tabawa macnaa itakadta manzilan fi ljanna taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh yihi ilaah baa odhanayo ruuxii kuba odhanayo esia xadiidkan duruqdiisa kale ku yimina waa loo dhawaaqayaaba yaanu maqlinba munaadi baa xaggii ilaahay ugaba dhawaaqaya tanna kuba odhanaya weeye kollayna ziyaarada fadliga ayay leedahay ayaa xadiidka inooguma sugana bal saaxibu abi umama ninkan maaha waa nin noo dambeeye lakiin ninkan anigaa magaciisi idin sheegay wallah subxana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta